hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga dowlad goboleedka jubbaland oo kaashanaysa hay-adda gifty of the givers ayaa qoysas danyara u qaybisay raashin noocyadiisa kala duwan hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha dowlad goboleedka jubbaland ayaa deeqda raashinka waxay guddoonsiisay laba boqol iyo konton qoys oo isugu jiro dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool magaalada kismaayo qaar ka mid ah iyo weliba waayeello tabar daran oo ku nool magaalada iyadoona dadka raashinka loo qeybiyo laga soo kala xulay dhowr kaam oo ku yaala gudaha magaalada kismaayo agaasimaha ilaalinta xuquuqda qaxootiga iyo barakacayaasha jubbaland aadan shaafici maxamed ayaa ka warbixiya deeqda raashin ee la guddoonsiiyey laba boqol iyo kontonka qoys oo isugu jiro dadka baahiyaha gaarka qaba iyo weliba dadka waayeelka ee tabarta daran isagoona u mahad celiyey hay-adda gifty of the givers oo ka caawisay qaybinta raashinkaasi bismillaahi araxmaan iraxiim maanta oo jimco ah waxaan ku guda jirnaa qaybinta iyo guddoonsiinta raashin deeq ah oo aan guddoonsiinayno laba boqol iyo konton qoys oo ka kala yimid barakacyaasha magaalada kismaayo qoysaskaas oo ah kuweenna taagta daran oo liita iyo kuwa baahiyaha gaar kale waxaa mahad leh alla casa wajalla oo inoo suurtageliyey intaa iyo kadib waxaa mahadle hay-adda gift of the givers oo qeyb weyn ka qaadatay oo mar walba inala garab taagan taageeridda iyo gurmadka iyo gargaarka bidicaadantinimo ay ka fadiso jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo iyo nawaaxigeeda waxaan ku boogaadinayaa hay-adda gift of the givers garab istaagga mar walba ay muujiso ay walaalaheenna taagta daran u muujiso barakacyaasha ah oo nugul waxaana insha allahu tacaala ka rajaynaynaa inay laba jibaarto gurmadka iyo gargaarka ay fidiso hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha jubbaland waxay mar walba garab istaagan tahay hay-adaha gargaarka iyo gurmadka ka fidiya jubbaland innagoo u derdergelinno mar walbana u howl fududayno